fadhiga maanta golaha wakiilada somalilan ay ku yeesheen magaalada hargeysa oo gudoominaya gudoomiyaha aqalka wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif axmed ayaa waxaa lagu ansixiyey xubnaha saddexdaa ee ka dhinaa guddiga doorashooyinka ee somalilan kuwaasi oo dhammaanba mudanayaashii saaka ka soo qayb galay fadhigan ay cod gacantaaga ku ansixiyeen sida uu sheegay gudoomiyaha golaha wakiilada cabdirasaaq khaliif
si wada jir ah haddii lahayidmo aynu hawshooda u dhammaystirno si ay u gudagalaan hawsha u taallay kumishka doorashooyinka qaranka oo dib u dhac dambe oo inaga wax laynaga saara aanay u imaan haddii lahay raalli ka noqdo adi aad baan idinku mahadnaqayaa mudanayaasha siifiyadooda horaan halka looga afriyey muuqaalka mudana halkanaa hore laydinku soo bandhigay warqadii madaxweynaha waa laydin akhriyey marka waxaan bilaabayaa codayntii mudane muuse xasan yuusuf mudanayaasha odoon inuu noqdo xubin kumishka doorashooyinka qaranka gacantaa taagan ciddii haddii ay jirto gacantaa taagan waayahay mudanayaal waxaa soo galay hal mudanaya oo ah mukhtaar xasan bayradaa soo galay koob iyo toddobaatan mudanaa fadhiya toddobaatan mudanaa ogolaaday wax diiday lama jiraan guddoomiyuhu lama codaynin sidaasuu ku ansaxay muuse xasan yuusuf mudanaha labaad mudane axmed xasan cismaan mudanayaasha orgol inuu noqdo hobin kamida kumishka doorashooyinka qaranka gacantaa taagan dejiya mudanayaal dejiya hadalkaa tujido haddii ay jiraan mudanayaal gacantaa taagan mudanayaal haddii ay jiraan gacantaa taagan waayahay kuwani toddobaatan mudanaa fadhiyey toddobaatan baa ogolaasho ku codeeyey ciddii ima jirto gudoomiyu lama codayn sidaasuu ku ansaxay mudane axmed xasan cismaan mudane axmed yuusuf maxamed inuu noqdo mudane ka tirsan kubishka doorashooyinka qaranka mudanayaasha ogoli gacantaa taagan dejiye mudanayaal gacantaa taagan ciddii diidan gacantaa taagan waayahay mudane axmed yuusuf maxamed tirada xulida waa koob iyo toddobaatan mudane waxaa ogolaaday toddobaatan mudane ciddii ma jirto gudoomayuhuna ma codaynin sidaasuu ku ansaxay axmed yuusuf maxamed inuu noqdo xubin ka tirsan maanta laga bilaabo komishinka doorashooyinka qaranka saddexdan xubnood ee maanta la ansixiyey ayaa dhammaystiraya toddobada xubnood ay ka kooban yihiin guddiga doorashooyinka somalilan iyadoo geesta kalena guddoomiyaha dalladda soonsaf anwar cabdiraxmaan warsame uu ka dareen celiyey tallaabada golaha wakiiladu ay saaka ku ansixiyeen xubnaha ka dhinaa guddiga doorashooyinka somalilan ee saddexda ahaa waa su-aal wanaagsan qadar marka hore golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan xaq buu leeyahay inuu ansixiyo ama dib u celiyo xubnaha mas-uuliyiinta ee golaha xukuumadda uu soo gudbiso maantana iyagoo waajibaadkoodii gudanaya ayay ansixiyeen saddexdii xubnood ee muxuu ahaa ka dhinaa toddobadii xubnood ee guddiga doorashooyinka qaranka arrintan macnaheedu waxa weeye in toddobadii xubnood ee guddiga doorashooyinka qaranku isku soo dhammaystireen islamarkaana xubno cusub la dhaariyo guddiga doorashooyinku ay iska dhex dooran doonaan muxuaha structurkii ama qaabkii ay u shaqayn lahaayeen hawshoodina ay hore ka geli lahaayeen marka waxaan u arkaa arrintan dee waa tallaabo muhiima oo hore loo qaaday dhanka wanaagsan maadaama oo guddiga doorashadu tahay hay-adda ka mas-uulkaa diyaarinta iyo qabashada doorashooyinka waxaana xubnaha guddiga waajib ku ah inay si dhexdhexaadnimo ah u gubtaan waajibaadkooda maadaama ay marayaan dhaar dastuuri ah anigu dee ugu dambeyn waxaan u arkaa un in lasoo dhammaystiray muxuu ahaa haddii aan laba kuurnoon yahay in lasoo dhammaystiray institution muhiima oo qaranka qiimo weyn iyo ahmiyad ugu fadhiya taasoo ah inay yihiin guddigii doorashooyinka qaranka oo ay maantaba haddii ilaahay yidhaahdo ay marka la ansixiyo saddexda xubnooda cusub ay horey ka bilaabi doonaan doorashooyinkii iyo diiwaangelintii codbixiyaha oo dhammaantood ah mas-uuliyad saaran ama waajibaad saaran guddiga doorashooyinka qaranka golaha wakiilada somalilan ayaa hore u diiday saddexdan xubnood markii ugu horraysay ee madaxweyne biixi u soo gudbiyey laakiin markii maanta dib loogu soo celiyey waxaa cod aqlabiyad ee golaha wakiiladu ku meelmariyeen saddexdan xubnood khadar maxamed cakulle v o a hargeysa